عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا عشركي حليتو كلي وميل مقعون baabkii idaa xaadat fii shahrin alaaa xiyaad xadiidka ku xigay uu ka bilaabay xadaanaa axmed ibnu abi rajaa kolley sharaxa waxaa ku sugan axmed ibnu cabdilaahi bnu ayuub inuu yahay laakiin carabkayga waxaa ku dhacay ninka dambe isagu baabka dambe ku sugan baabu salaati calaa nufasai axmed ibnu abi surayj oo aabihii sabaax laydhaa inan ka idhi aabihii baa sabaax laydhaa arrinkuna kolley kaa maaha axmed ibnu abdaxmed ibnu abi raja axmed ibnu cabdilaahi bnu ayuub baa laydhaa waa nin bukhaari un wax kaba wariyo hiqo ah aabihii cabdillahi bni ayuub baa la yidhaha ama waxa weeye ka kale axmed ibni abi suraj mar hore inoo soo horreeyey isagu ahaa nidhina aabihii sabaax baa la yidhaha bal waa tambiihuun xaleto kolley waa carabkayga markii dambaan yar xusuustay in saas iga dhacdeen bismi illaahi araxmaani araxiim waa raqamyadu haddaad eegsamid waa baabkii inoogu damay baabu salaati calaa nufasa axmed ibni abi surajo waa ka aabihii sabaax la yidhaha ka kale saddex boqol iyo shan iyo labaatan baabkii idaa xaadat axmed ibnu abi rajaa ayaa carabkayga dhaw dee kolley uu duuban yahaye ayaa taa ahayd kaa kale magaciisaan soo qaadee magaciise waa axmed ibnu cabdi ibni ayuub oo bale abalwaliid la yidhaha laakiin aan leenahay bukhaari unbaa kaba wariyey cid kale wax ka warisay ma jirtase waa hiqo bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabu tayamumi tayamumka kitaabkiisii weeye waa kitaabkii toddobaad ee marka la eego xagga tirada kutubta shee kitaabku leeyahay abwaabtu aad bay u badan tahayba markaa kolleyna ruwaadda bukhaari barhkood bismalada horreysiiya oo kitaabka ka horreysiiya saymakaayo itaalaa way jiraan kuwa iyagu dambaysiiyo horta kitaabka intay dhigtaan bisinkan ama basmaladan iyagu dambaysiiyana way jirtaa haddee kolley wax saasa oo farqi oo saasoo u dhexeeya ma jirto bal tayamumkii ayuu kitaabkiisii yahay kitaabu dahaarana waa kitaabkii inoogu dambeeyey wa qowli llaahi tacaalaa iyo ilaahay qowlkiisii uu yidhi falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciida dayiba famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minh waa dee intii tayamumka iyo dee aayaadkiiba mar labadii aayadood ee tayamumku buu kuba yimay suuratunisea iyo suuratu maa-ida tii suuratu maa-ida weeye horaanaynu halkii weysada aayadoo dhan ugu soo wada maray dee ilaahay qowlkiisu yidhi haddaa biyo aydaan helin oo biyo weydaan dee ruuxii biyaba helaya laakiin aan isticmaali karayna xukunkan buu leeyahay fatayamamuu waxa u qasadaan oo tayamumku waa dee qasdigan turaabkan ama waxaan lagu tayamumayo loo qastayo asalka hore lafdiga tayamumna waa bimacna alqasdi oo halkan ay culimmadu ka qaateen niyo inay halkan laga maarmaan ama shardi ay noqonayso oo waxa weeyaan dee waatan qasadkiibaa niyadii keenaya saciidan saciid dayiban fiican oo daahira saciidna horeynu u soo maray bal tafsiirkeed famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna iyo wa aydiikum gacmihiinna minhu min hada saciid waa saciidka aad dee gacantiinna ku dhufateen ama saarteen ee aa u qasadeen kaa wax ka mid ah ku masaxa dee waxaana ayn suuratu nisa iyada minhu kumay sugnayn mintana markaan tabciid macnaheeda kaba dhigna waa taan idhi wax ruuxa soo raacaya ama wax ka mida uu wejigiisii iyo gacmihiisii ku masaxayo ayay faa'iidaynaysaao qolooyinkii idhi turaabka uun gaar ahaan weeye ee wixii kale ajsaada ee ardiga ah iyada tayamumka waxa lagu tayamumaya maaha waa wax qowlkooda xoogeynayaan bal ilaahay qowlkiisiina baabkii weeye balse nusuulkiisii baa inoo soo socda باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أبي قاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها قالت وحيت لي خرجنا ونبحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي مع عيسى في بعض أصفاره safaradiisii barhkood ayaan la baxnay macnaha waa safar safaradiisa ka mid ah ayuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dee caaisho hadday dumar kale la socdeenna bal caaisho horta way la socotay waa safaradiisii barhkood ayaa weya halkan dee safarkiina inooguma caddo safarku u ahaa bal kolley barhkood baa safarkii banilmusalliq kaba dhigay meelo kan oo la dhigay bal safaraadkii uu rasuulka ilaahay baxay mid ka miduu ahaa xataa idaa kunaa markaanu kuba sugnaanay bilbaydaa'i aw bidaati iljeish waa meelo magacood weeye kollayna meelo kala dheer maaha albaydaa iyo daatuljeishka waa dheera waxaanay albaydaa yidhaahaan adigu waa dulxulayfa halkan dee ay reer madiina iyo dadka jihadooda ka yimi ka ixraamtaan markay xaj ama cumro kuba socdaan halkaas taag ka soo horeeyo xagga ma ka soo xiga oo laakiin dee agtiisi un agteeda una kaas baa albaydaa laguba magacaaba asharafu aladii qudaama markaa dilxulayfa fii dariiqi maka daatuljeishna waa meel iyaduna kollay aan kaba dheerayn oo layidhi iyadiiyo madiina bariida adigu masaafadaasay isuba jiraane halkaa markaanu joogno oon ku sugannahay meeshaas kollay imaam nawowi oo kale wuxuu ka dhigaa jihada kale khaybar inay tahay ee sida daahirkeeda ay ma kala yidhaaheenna maye markaan tafsiirkaa eegno in saxiib mucjam mastacjamiyana uu kuba fasiray meesha uu ku tacyiiniyey waa dhinacan kale ee dee xagga maka loogaba soo baxaya madiina kolley xadiidkana aad buu u soo celcelin doonaa oo halkeennana isagoo intan ka yarna wuu inoogu soo celin dee intaan tayamum kuba jirno oo waxa weeye intaas bal waxa weeye ina ka dambeeyo oo waxa weeye maqaazi lahoo tafsiir leh oo ayuuna uu ku soo celcelin doonaaye riwaayadka qaarkood baa waxaa dhacayna markaas iyagu way soo noqdeen madiinay soo gelayeen oo madiinay ku soo dhowaadeenba waa soo noqodkoodii ayaa inqadaca waxa go-ay ciqdun kuol le aniga ii sugnaatay ciqdigu waa alqilaada bal xadiidkaa ay nooguba iman doontahay oo waxaan luqunta la gashado uun oo dee kolley waxyaalo kala duwanba dee kuushii lagaba sameeye jazac dufaarba inay ahaydna riwaayaad way kuba yimaadeene bal waxay luqunta ku xidhnayd oo iyadoo ay leedahay baa go-ay bay tidhi macnaa iyadoon dareemin ayuu kago u ka dhacay waa taas inqadaca ciqdun lii ciqdi aniga ii sugnaaday baa go-ay waxaa inoo dambaysa oo inooguba iman bal riwaayada uu halkan keeni doono haddii aan la idhaaho ciqdigaas inay lahayd asmaa oo iyadna ay ka soo qaadatay bal taa marka dambeen gaadhno halkaa dambe ayaan isla eegi doonaa waa waaqaco keliya kolleyna qisadii in xaadisadii ifkiga oo markii muraysiic ama qaswatu banilmustaliq lagaba soo laabmay dhacday oo kale qaarkatanna inay ka yar horeysay ay markaas barhkoodna isku waqti bay ka dhigeen laakiin labay kala yiine iyadna ciqdi ay lahayd oo ka go-ay baa arrinkaa weyn sababay oo ciidankiina ay ugaba hadhay doondoonkiisii waxa weeye dee markii dambena ahlifkii waxay ay yidhaaheen markay yidhaaheenna aayaadkaa dee suuratul markaa nuur kuba yimi bal markan xaadisadan iyo mulaabasaadkeedii iyo siday ahayd muslimiintu inay kuba dhaqmaan iyo bal umuuro kaloo kala duwan ay kuba timi oo dee dadkii markaa geestaa marka laga eego barakaba u noqday ayaaba caqdigeeda kalena kuba soo degay tanna waan arki doonaa si ay tahaye bal ciqdi iyadu marka ay gacanta ku haysay ama ay luqunta sudhnayd ayaa ka go-ay iyadoon dareemahayn oo deetu ka dhacay fa qaama waa nagaaday rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay cala iltimaasihii doondoonkiisii goyitaanku dee kollayna ma waa ka go-ay un oo dee kolley waa ishaystay uun oo waxaa dhici kartana markaa uu waxa weeyaan inaanu ahayn luqunteedaba kuba jirinoo laftii inoo dambeeya oo kitaabka xadiidkan markuu soo celcelin doono saqadat qilaadatun lii bilbaydaa'i wanaxnu daakhiluuna almadiinata laftii saasa kitaabkaay kuba sugantay qilaada aan leeyahay qilaadihii caqda waa isla mid ayaa dhacay oo iga dhacay weeyaan oo dee kaba lumaynay iyagoo madiina ku soo dhow oo soo gelaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh baa deeta nagaaday calartimaasii waa doondoonkiisii ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba nagaaday waxaana kolley haba yaraadee waa maal uun dee waxa weeyaan rasuulka ilaahayna isagaa imaamkii muslimiintana ahaa xuquuqda dadka muslimiintu ay leeyihin kana caariyay uba haysatay ilaalintiisa iyo xifdigiisu haba yaraadee taas way nooguba sugan tahayba dee kolleyna in arrinkanun maahe haddii waxa daayici ay jiraan ama ruuxu dee waxa weeyaan hadhay sugitaankii oo kale ama wixii kale adigu masaalixa raciya ah nagaadiga loo nagaado ama imaamka u cinaayoodo kolley xadiidka wax lafti ahaan inoogu sugan iyo wax la haleeshiiyeyba oo culimmadu ay haleeshiiyeenba way noqonaysaa umuur ah dee waana tan aan ognahay idaacatlmaal dee waxa weeyaan in nahyi uu kuba yimi maalkii in la dayaco waana wax maal kaba mida yaanu wax weynoo sii buuran ahaanin ciidankuna haba badnaado rasuulka ilaahay waa nagaaday wa aqaama annaasu macahu dadkiina walow madiine lagu soo dhowaa oo muhimadii loo baxay laga soo noqday haddana dee waxay doonayeen rasuulka ilaahay markuu galo inay galaan waqtigaas ruuxii tacajula ee degdege hore isaga sii taga kolley dee ma aha waa imikaba waa lasoo gelaya madiine waxaa la arkaa dee habeenkaa ay maalinimadeedii baabay gelayeen habeenkaa ay halkaa ku nagaadeen dee se rasuulka ilaahay bay doonayeen mar inay la galaan marna ay la baxaanoo iyaguna way nagaadeen walxaa laysuu calaa maa-in biyo aan korkood ku sugnaynoo meeshan lagu nagaaday ee markaa la deganaa meel biyole may ahaynoo ceel biyi kumu ol oo wax biyo ah oo meeshaa ku sugnaa muu jirin faatanaasu dadkiibaa waxay u yimaadeen ilaa abibakrin asidiiq oo abubakrin waa caaisho aabbaheed ayay u yimaadeenoo faqaaluu waxay yidhaaheen abubakar bay ku odhanayaan alaa taraa miyaanad arkahayn maa sanacad cayshatu oo dee waxa weeyaan meeshii iyagina malaa biyahay haysteen waaba gabaabsi bay ahaayeen ama waabay dhammaadeen madiinana way ku soo dhowaayeen safar dheerna way ka yimaadeen muddo ay ku maqnaayeen lafti baa inoo dambeeya ah dadkuna waxa weeyaan biyo meeshani meel biyeele may ahayn biyona may haysanba oo taasna ee markaasay iyagoo ashkatoonaya ayay abubakar u tegeen inay rasuulka ilaahay ka hormaraanna dee may doonahaynoo waxay dhaheen miaadad arkahayn ababakrinoo caaisha waxay samaysay aqaamat birasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam annaas rasuulkii ilaahay iyo dadkii ayay la nagaato iyada sababteed baa loo degan yahay oo loogu nagaaday meeshan walayso walxal layso calaa maayn iyagoo biyo korkood aan kuba sugnayn waatan walaysa macahu maan wax biyo ah oo dee malaa waa qaaliban biyihii baaba markaa kaba go-sana wax iyaga markaa biyiina aanay macooda ahayn taas arinkan miyaadad arkayn dee abubakarna waxay ugu yimaadeen waa inantiisii oo halkan uu sharaxa inooguma sugan inay kuba sugan tahay haweenaydii oo dee bal matala haddii wax laga sheeganaya ay jirto aabbaheed looga ashkatoodo xataa dee haba lahaadee zawjba haba lahaado dee waxaanay rasuulka ilaahay tan lamay soo qaadina way ka haybaysanayeen bal waqtigaasna waa hurdaysa abubakar waa kan inoo iman doona manaanay toosin jirin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal markaasay isaga u yimaadeen xaggan inay rasuulka ilaahay iyadii ama ay dee la nagaatayna sabab bay u ahaydne rasuulka ilahay baa dadkii nageeyo hadduu rasuulka ilaahay markaa guuruu socdo cidna may hadheen cidna umay nagaateenoo iyadii markaa may fadhiisin karteen dadkana may nagayn karteene waa sababtii bay lahaydoo waa markaa dee ficil ama sabab uu ruux leeyahayoo bal wixii kaba yimi looba nisbeeyo ama ciddii ficilkan sababta u ahayd bal taas bay hayd markaasaa abubakar muxuu sameeyey fa jaa abubakrin baa yimi walxaal rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waadicun ra'sahu madaxiisii uu dhigay calaa fakhidii bowdadayda oo waqad naama uu seexo qad naama isagoo seexday macnaa markaa abubakar soo galay rasuulka ilaahay uu horday bal dhabteeda ayuu barkanaanay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh halkana dee ninku hadduu inantiisii usoo galo xataa zawjkeeduba agtiisa agteeda ha kuba sugnaada hadduu dee og yahay inuu taa ogol yahay bal matalan taas xaalo waqtiyadaa dee dadka aan loo gelinna aanay waqtigu ahayn ee bal markaa taa jawaaskeedna halkan wuu inooguba sugan yahay nugto uu imika halkan sheekhu raximahullahu tacaala dhiganayo oo imika caaisha may odhan fa jaa abubakrin iyo facaatabanii abubakrin baa inoo dambaysa iyadana may odhan halkan fa jaa abi iyo facaatabanii abi iyo taa may odhan abubakrin abubakrin bay tihi si uu ruux kalaba yahay marka waxay leeyihin nugtada ku sugan baaba ah dee abbanimo marka la eego debacsanaan iyo naxariis iyo xunuud bay keeni abubakarna imaka qowl iyo ficil buu isuguba daray iyada ta'diibkeed iyo taasoo kaleo waa sad marka tii bay si wuxuu ajnabiba yahay ama mansilat alajnabiyi bay dejisay oo dee waalidnimadii ayaa dee keenaysay xunuwi iyo bal iyadii inuu u dabcooba naxariistay tii wax ka duwan baa meeshiibo hadalkiisa uu odhan doono iyo ficilku sameeyey oo abakan abubakr baa yimi walxal rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waadicu ra'sahu calaa fakhidii qad naama faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahina waa hurdaa xabastii waxaad xabaastay rasuulallaahi sala allahu calay sl macnaa waxaad dib dhigtay weeyaanood halkan ku negayso ood ku joojisay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wannaasa dadkii walxaal laysuu aanay ahaanin calaa maa-in iyagoo biyo korkood meel biyole aanay meeshan ay degan yihiin aanay ahayn walaysa macahum maa-un wax biyo oo ay wataana aanu jirin faqaalat caaishatu waxay tidhi facaatabanii wuu icanaantay abuu bakrin waqaala wuxuu uhi maa shaa allahu an yaquula abubakar wuu icanaantayoo wixii ilaahay iraadeeye inuu yidhaaho ayuu i yidhi oo dee bal hadalada ficilna waaba kan waan arki doonaa hadiyo goor dadka mid dhib la timaado ayuunbaaba tahay hadalla saasana abubakrin waa laga soo naqliyo riwaayadka qaarkooda mar kastaba waxaa tahay un mashaqo iyo dhib yaa waxaadisada ifkuuna way horeysay hadalluu yidhi wixii ilaahay doono inuu yidhaaho uu yidhi wajacala weliba wuxuu gudagalay yadcununii inuu igujinayo biyadii gacantiisa fii khaasilati halkaa kelida igaga gujinayo rasuulka ilaahayna waa barkanyo waa horda yadcununiina kollay ficilku dacnigu waxaan xisiga ah eesan oo kale la arkaya muuqdana waa u yimaadaa wax dee macno ah oo se dee imaka ansaabta oo kale addacnu fi lansaab nasabka dadkoo la duro wax laga sheego la ceebiyeyna waa u yimaadaa waxaanay walow barhkood labada wejba ay dee ku wada banneeyaan haddana aimada luqada barhkood waxay ku kala farqiyaan hadduu wuxuu wax maxsuusa yahay ficilka yafculu buu kuba yimaadaa qiyaaskii markaa maahae shuhrun buu noqono waa tan imikana inoo taalo yadcunu dacana qiyaasku wuxuu keenaya kole dee xarfu xalqeecayntii yahay in waxa weeyaan dee la fadxiyo yafcalu ku yimaade yadcunu laakiin marka uu yahay wax macnawiya sida ta nasabka oo kale yadcanu bay noqonaysaa oo bal maalan markaa cayntii waa la fadxinayaa bal waa arrin ay aimada luqadu ay labadan ku kala farqiyaan oo wuxuu leeyahay bidami lcayni wakada fi jamiici maa huwa xisiyin wey waxa lagu xisay haddii markaa waran oo kale ay tahay iyo waxyo dacanahu birumxi markaa yadcunu baa markaa taa la odhanaya waa wax xisiye wixii isagu macnawiyana yadcanu baa la odhanaya waa sida mashhuurkaa kolkol labada wejba labada xaalaba waa lagu baneeyaa fii khaasirati falaa yamnacunii iima diidahayn min ataxaruki dhaqdhaqaaq ilaa makaanu rasuulillaahi calaa sala allahu alay waslm calaa fakhdi macnaa way adkaysatay way sabirtay oo rasuulka ilaahay si aanu u toosin oonu dhaqdhaqaaqeeda aanu ugu toosin may dhaqdhaqaaqin marka dee gujida uu igujinayay inaan la dhaqdhaqaaqo ama dee waxa weya waxaa ii diidaya oo iga manciyaya waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalamu caley makaankiisii uu bil maalan ahaa dhabtaydii dee uu markaa barkanay taas baa aniga ii diiday wey macnaa aada bay u adkaysato oo dee waa sabirkaas iyadoo arrinkan iyo dacnigan iyo waxyaalahaasi ay jiraan oo taasi ay keeni lahayd inay dhaqdhaqaaqdo bal markaa ama marka uu gujiyo ay dhaqaaqdo ayay haddana rasuulka ilaahi meeshii dee makaankiisa iyadoo eegaysa ayaanay dhaqdhaqaaqin faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay oo rasuulkii ilaahay uu kacay xiina asbaxa markuu waa bariistay wey calaa gayri maa-in waa biyo isagoon korkood kuma sugnayn oo biyo aanay meeshii jirin faqaama xiina asbaxa kollay halkan iyo meel dambaysaba waxa weeye may halkan saasaa inooguma sugan meel dambayse fanaama xataa asbaxa waana riwaayada muslim kollay way istegayaanuno wuxuu kacay markuu waa bariistay ayuu toosay bay noqon taa kalena uu seexday oo rasuulka ilaahi uu iska hurday ilaa ka waa bariisanaya meeshiina biyo ma jiraan fa anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey aayata tayamumi tayamumka aayadiis ayaa ilaahay soo dejiyey oo aayaddii tayamumkii ayaa ilaahay soo dejiye fatayamamuu dadkii way tayamumeen bal aayaddii tayamumkuna waa kan qidca inoo soo qaaday dee kollay weysaduna way la socotay aayaddan oo kale waxaa aayata tayamum bay leeyihin halkan ay uguba idlaaqda waa ibnu cabdilbar iyo saydan iyada tayamumku xukun markaas mubtada ah markaa la bilaabay oo aayadan uun nusuulkeedii uu keenay bay ahayd laakiin weysadu dee walow waa waqti dambe hijrada dhexdeediiy weeyaan waa sanadihii adugu kole waxa laga yaaba sanadii lixaad ee wax ka dambeeyey inay noqoto inta san horeba halkii waysada ugu soo sheegnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intuu salaad tukanayo salaadu bilaa weyse ku tukaday may jirin markaa weysadu way jirto way horeysay ee markaa maxaa cusba un aayadda kuga cusba ee waxa weeyaan weysadii iyadoo arrinkan lahayd oo tartiibtan lahayd oo rasuulka ilaahay weysaysan jiray si ay u noqoto xukumkeedu iyo habkan loo weysaysanaya ama furuudeedu waxyi an la aqriyo qur-aan ayuunbaaba arrintu ay ahayde laakiin iyada weysadu way horeysay ama tayamumku wax markaa la jideeyey ayuunbuu noqday oo sanba markaa aayaddii tayamumka looba ay markaas halkan looguba idlaaqay ama ay u tihi fatayamamuu markaa daydkii way tayamumeen faqaala usayd ibnu lxudayr usayd ibnu lxudayr baa yidhi waayo xadiidku kollay dee intana waa riwaayaad kala jira intana riwaayaadku siyaadaad bay leeyihiin rasuulka ilaahay cid buu diray usaydkani uu ka madaxba ahaa si ay usoo daydayaan wakhtigaasna may soo helin bal intoodaa maqnaayee tegay wakhti salaadeed baa u galay markaas baa aanay biyana ma haystaan tayamumna ma jidaysnayn way iska tukadeenuun baabuutaa u dhigan doonaa haddii alla yidhaaho ayuu u dhigan doonaa markii dambe lasoo noqday ee ilaahay aayaddii tayamumkana dejiyay dee arrinteedan iyo waxaan iyada kaba dhacay ee sabab ay u ahayd barako ay dadkii muslimiinta guud ahaan ay u noqotay xukunkan weyn looba jideeyey ayaa ilaahayna soo dhoweeyey caqdigiio maxay tidhi horta usayd ibnu xudayr baa yidhi maa hiya biawali barakatikum arrinkani oo aayaddan soo degtay iyo dee tayamumkan sharciyadiisu haddii goor biyola-aani dadkii way ku imanaysaa safaradoodna dhulku waa dhul oomano ah oo wax aada looguma baahnaayo ruuxu dee badiilkii biyaha ayuu helayaa meel kastana tan lagama waayo saciidkaas lagama waayo markaa waa barako ay sabab u ahayd qoyskan reer abibakrin ama caaisha markaasuu leeyahay tani maa hiya biawali barakatikum barakadiina tii ugu horeysay maaha iyo alaal abibakrin abubakar iyo ehelkiisa iyo caaisha kama mitiyabuu u jeedaa oo dee qadiyadii ifkigoon leedin tan way kaba horeysayba walow wax dhib weyna rasuulka ilaahay ku noqotay muslimiintiina ku noqotay uu noqday haddana markii la soo dejiya aayaadkii ka hadlaya waaqacadaase bal dee umuuro kala duwan oo xuduud ay kuba sugnayd oo arrintii si dee muslimiinta lagaba filaya tanoo kale hadday timaado iyo bal ay ahayd iyo umuuro kaloo kala duwan barakay iyaduba jaanibkaa kaba noqotay haddaba barakadiina tii ugu horeysay maaha iyo ala abi bakrin qaalad waxay tidhi fa bacadnaa waanu kicinay albaciira waa neefkii geel ahaa waaba kii malaa raaxiladeedii oo alladii kuntu calayhi bay baciirkuna dee awrkii hashabow ku dhacaa bal ee waa taasun bal markaa bal awrkiiba ama neefkii geel ahaa raaxiladii ay iyadu saarnayd ayuunbaaba la kiciyey waa markii la guurayey dee tayamumkiina waa kan la jideeyey ee sidii ku tayamumeen fa asabna waanu asiibnay alcuqda kuushi ama waxa weya qilaadadii ayaan markii hore waa la soo waaye halkan baaba laga helay raaxilada hoosteedii markii la kiciyey ayuunbaaba laga helay bal xadiid koley intii aan yar qabqabanaynay ayaanu soo yar waxyaalihii aan kaba qaadina aan kuba soo sheegnay sharxuna halkan waa dheer iyo xaafidna xajar uu markaa kuba sharxay caaishana iyo qoyskoodna kolley fadlibaa ugu weysugan khaasatan hadalkan dambe barakadan iyaga xaggooda dee sababta ay u noqdeen soo noqnoqotay iyo taasna way uguma sugan tahaybo in markii dambe waxaana riwaayo inoo dambaysa kuba sugnayd aman marka caaisha arrinkugu yimaada adigu aada dhibsatood qoonsataba ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta khayr buu u geliyaa ama makhrajna adiga waa ku yeelaa dadkii muslimiintana baraka ayuu taa ugaba dhigaa waana barakadan uu sheegayo bal markaa iyada halkanta inoogu sugan umuurana way noo yar dambeeyeen xadiidkuna wuu badnaan doonaa walow imaka intan tayamumka aanu badnayn qaybaha dambe uu usii badnaan doonee tayamumka iyo bal waqtigii la jideeyey ee laynoo soo dejiyey iyo umuurahaas ee dee laynoo jideeyey iyo sababtii bal aayadaas nusuulkeedii umuurahaasaa inooguba sugan dee waxyaalo kalena waa taa aan yar qabqabanay xadaثna mxamed bnu sinaan qaala xadaثna hushaym xa qaala waxadaثanii saciid bnu nadri qaala akhbarana hushaym qaala akhbarana sayaaru qaala xadaثna yaziid wahuwa bnu suhaybin اlfaqiiru qaala akhbarana jaabir bnu cabdillaahi ana nabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala xadiidku kolley waa inoo soo socdaa kolley labada xadiid baad buu sheekhu raximah اllahu tacaala halkan u sharxay isagoo duruqdii iyo riwaayaadkii ay iyagu kuba yimaadeenna bal waxa weeyaan umuurahaas halkan kusoo wada aroorinaya ama inteydii badnayd kuba soo aroorinaya in xagga sanadkana umuuro yar ladaa'if sanadka kuba tacalluqsan buu isagu sheegay intii uu ka sheegay baan yar isku yar bal wax ka yar taabanaynaa uun mid weeyaan horta saciid ibnu nadrigan isyada halkan noogu suganee sheekha labaad ah waa nin markii hore reer baqdaad ahaa malaa markii dambe jayxuun habadegoo hiqaa oo kitaabkeenna bukhaari uun riwaayo ku leh lamid maaha moxamed ibnu sinaan iyo hushaym iyo ragga kale ee bukhaari buu afraaddiisa iyo dadka uu la gooni noqday uu yahay markaa sheekhuna laba nin buu halkan qabto mid waa sayaarka hore sharaxa ayuu kuba qabtay sayaarna wuxuu leeyahy waa sayaar abulxakam baa la yidhaha aabihii wardaan baa la yidhaha isaga isagana sayaar dee abulxakam baaba la yidhaha abaa sayaarna waa loogu kunyooda wuxuu sheekhu halkan leeyahay culimmadu way isku waafaqsan yihiin inuu tawhiiqiisa kutubta lixda ana riwaayo waa ku wada leeyahay asxaabta qaarkood wuu soo gaadhay laakiin lamuu kulmin saa daraaddeed min kibaari atbaaci taabiciin waa intaa uu yidhi marka inta dambe intuu leeyahay asxaabta qaarkood buu soo gaadhay axad iyaga ka midana lamuu kulmin marka wuxuu ka mid yahay atbaacu taabiciinta raggooda waaweyn dadka caynkaasa kitaabkiisa taqriib waa dadku asaadisa yidhaaho min asaadisa saa daraaddeed ba halkan isaga markuu qabanayo taqriib min asaadisuu yidhi ficlan markaa qolada udhexaad ee kitaabka taqriib ciddii balyar u laabmaysa waxay ka mid yihiin uun kibaaru atbaaci taabiciin dadka saabicada la idhaahna way siman yihiin oo saabicaduba waa kibaaru atbaaci taabiciina waxay kaga yar duwan yihin waa dad ka yar waaweynaayo saxaabadii qaar soo gaadhay laakiin aan la kulmin haddii kulanuun ama arag dhaco waa kuwa khaamiso kaba dhigo xataa riwaayo bayaanay lahaanin saxaabada saa acmash oo kale iye oo anasuu tukanaya ayuunbaab u arkay baa la yidhaahna soo tukanaya bal markaa halkan oo kale asaadisa taa uu kaba dhigaye aan kolkol loo qaadanayo inay atbaacu taabiciintii ka baxsan tahay waa kan imika halkan min kibaari atbaaci taabiciin waana halkaas aadisu yidhi bal waa taasi waa mid yaziid alfaqiirna sheekhu uu qabto inuu suhayb baa la yidhaaba cuhmaanna waa loo kunyooda waa taabici mashhuuruu yidhi bale kitaabkiisaasaan raabicu ka dhiga waa taabiciintii yaryareed qolaa kasii yaryar alfaqiir baa halkan inoo taala waxaanu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala faqiir waxaa loo yidhi lafaha dhabarka ee taxan taxatanayaasha dhabarka faqaar ayuu ka caban jiray oo xanuuni jiray taas baa faqiir loo yidhi ninkan ma ahayn walam yakun faqiiran min almaal kii faqiirkaa maaha kii caydha ahaa maaha lafaha faqaara dahri dee markaa taxan ee dhabarka ayaa xanuuni jiruu kaba caban jiray tan baa deeta faqiir looba yidhi taas buu yidhi oo wuxuu leeyahay haddii la rajulun faqiirun macnaa maksuuru faqaara dahriba oo ficil macnaa mafcuula markaas oo haddii rajulu faqiir waa ka lafaha dhabarku ama ay jabayna ama ay xanuunayaan oo kale baa loo isticmaalay bal waa tan dee waana sabab muhiimo laqabkani muxuu ku baxay oo ugu baxay inay daahirkan haddaan eegno alfaqiir ninkii miskiinkaa caydh ah unbaa loo qaadanaya laakiin faqiir arrinkiisu wataa labadaba faa'iido waa inoo dhigtay kolley umuuro kale oo xaggan labada sheekh wuxuu kala duwayay midna xadaanaa buu yihi midna xadaanii taas midna wuxuu yihi xadaanaa hushaym midna akhbaranaa hushaym waa arrimo istilaaxun horta welibana waa istixsaanne wax laazima maahe sheekhu laakiin halkan tanna wuxuu leeyahy waa faa'iidadiise wuxuu labadooda isu raacin waaye oo uu odhan waayo xadaanaa muxamedun wa saciid ibnu nadri ina waa kan kala gooye midna markii uu isagu maqlayey ee uu isagu kaba maqlayey waxa weeyaan horta labadooda laba goor buu ka kala maqlay gees kalena markuu maxamed ibnu sinaan ka maqlayay dad bay wada joogeen sed majliskan oo kale markuu ka maqlayay saciidna keligii buu ahaa marka arrinku waa istixsaan baan leeyahay wastaxsanuu limufradin xadaanii waa kaa sayuud alfiyadiisa ku yidhaahe ujeedadu waa maxay xadaanaa iyo xadaanii iyo akhbaranaa iyo akhbaranii farqiga udhexeeyaa iyadoo istilaaxtay iyadoo istixsaantay wax laazima aanay ahayn laakiin culimmadu hab ay kuba socdeed ay tahay asaaniidda haddii ruuxu keligii uu sheekhan wax ka maqlo waxaa habboon bay yidhaha inuu yidhaha xadaanii ina isagunbu u warramayay haddii laakiin dad kale ay la joogeenna inuu yidhaha xadaanaa haddii uu isagu sheekha kii ku dul aqriyayay ahaa dee san dee dadka kaleba ay u badan yihin inagu man taas aqoone sheekhu waa aamusan yahi waxbaa lagu dul aqriyaya waa markan kala farqinu kulley farqigaasi bukhaari agtiisa ma yaalo kitaabu cilmi sanin kuba soo maray laakiin culimmada intooda badan saa muslim iyo dee raggaasi waa dadka kala farqinaya ama intooda badanbe hadduu isagu keligii kii mee aqriyayay uu ahaa akhbaranii fulaan buu odhan haddii dee uu majliskii fadhiyo nin kala aqriyayana muxuu odhan akhbaranaa fulaan waa istilaax ahaan waana istixsaan sheekhuna umuuraha halkan ayuu waa faa'iide uu keeno uu leeyahy muraacatu hada kullihi calaa sabiili اlistilaax arrin kaloo faa'iido weynana sheekhu waa inoo sheegay halkan oo dee istiqrihiis iyo tatabuciis iyo bukhaari markay noqoto hadduu sidan oo kale bukhaari laba sheekh u kulmiyo iminka maxamed ibnu sinaan oo hushaym ka warinaya iyo saciid ibnu nadir oo hushaym ka warinaya labadaba weeye laba sheekh buu xadiidkii ka wada maqlay waanu kulmiyey hadhow lafdigu soo aroorinayuu leeyahay lafdiga dambuu soo aroorinaya waxaa muuqday markay la tatabucay buu leeyahay ama tatabuciisiiba isagaan kaba dhigna saniica bukhaari hadduu xadiid laba sheekh ama wax ka badan ka soo arooriyo lafdigu soo naqlinaya ka ugu dambeeyaa leh eeg lafdiga ka ugu dambeeyaa leh oo marka halkan muxuu noqonayaa lafdigu waa lafdigii saciid lafdigani waa lafdigii saciido waa faa'iide uu halkana dhigto oonu kitaabka kusoo celcelinahayn oo uu inagu baraarujiyey kitaabkana istilaaxiisii ah oo wuxuu leeyahy weliba sheekhu taamuu odhan laakiin istiqraa markay dee iyagu waxaan way garanayeen oo ninkan laftigiisa iyo kan laftigiisa kutubtii bay u laamayaan oo ama riwaayaadkii bay hayeen oy garanayeen marka maxamed ibnu sinaan iyo saciidna saciid baa dambeeya saciid baa dambeeya hadduu saddex iyo afar israaciyana wuxuu leeyahy allafdu lilakhiir lafdiga waxaana dhici karta inaan idhaahno haddii aada loo sii tatabuco waa alghaaliba taasna aan idhaahno oo aya waa dhici kartaa kitaabka in waxyaalaha laga helo lafdiga ka hore uu yeesho walow sheekhu imaka tan yidhi laakiin waa sidii badnayd iyo faa'iide sheekhu halkan inoo faa'iideeyey bal waa intii kuba tacalluqsanay xagga sanadko welibana kamaan bixin dee waa isaga hadalkiisii intii uu inooguba dhigtay wuxuu yihi markaa yaziid ibnu suhayb huwadan wuxuu la yimina horaynu usoo ogaanay iyada taas akhbaranaa jaabir bnu cabdillaahi ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi ucditu waxa laysiiyey khamsan shan baa laysiiyey lam yucdahunna aan la siin axadu qabli aniga iga horreeyey wuxuu ujeedaana waa ambiyadii ka horreysay shan arrimood aw dadkii iga iga horreeyay ambiyadaha aan la siin ayaa laysiiyey taas bun waqtigu xadiidkan uu rasuulka ilaahay sheegayna riwaayo camr bnu shucayb oo axmed musnadkiisa kuba sugan baa waxay kuba sugnaa inay khaswadii tabuuka ahayd waa sanadii sagaalaad ee hijrada rasuulka ilaahay khasawaadkiisa tii ugu dambeysayba weeye bal taaba weeye shan baa laysiiyey aan axad iga horeeyo aan laba siin xadiidka daahirkiisuna muxuu noqonayaa inta la siiyey rasuulka ilaahay ee khasaa'istiisa ambiyadii kalena aan la siin inay shan khaslo ama shan ay tahay shantuna way noo soo socdaan biidni illaahi tacaala laakiin muslim oo kale xadiidka waa wariyey xadiid kaloo may kan jaabir maahe abu hureyre xadiidkiisiia wuxuu ihi fudultu cala alambiyaai bisittin ambiyada waxaa laygaga fadilay lix afar kuwan ka midii way ku jireen laba kalena way la dheeraayeenoo dee markan markaa labadaas iyo ta halkan aanu muslim warin aan iskuba darno toddobay noqonayaan kolley haddii riwaayaadka la tatabuco la tatabucana intaa in ka badan bay noqon bal sheekhu raximahu llahu tacaala markuu xadiidka sharaxiisa dhammaynayo bal kutubtii kale wixii bal kuba yimi iyo khisaashii kale ku timi markuu tatabucay ilaa toddobiyo toban buu gaadhsiiye weliba isagoo maraajicdeedii iyo kutubtii sheegaya marka waxaa la odhan karaa rasuulka ilaahay dee halkan waa shan mafhuumkii muxuu noqon shan wax ka badan inaan la siin haddaan axaadiistii iyo riwaayaadkii la tatabucana shan in ka badan bal waxa weeyaan ama dhowr iyo toban ayaaba marka sariixaan loo helaya haddaan lagaba sii badin oo bal taas baa loo helaya dee aimada qaarkoodna waa kon kutub ay kutubulkhasaa'is yidhaaheen ama ay dejiyeen ee waxyaalihii rasuulka ilaahay la khaas noqday ama ambiyadii hore ha lagagaba fadilo ama dee waxyaalihii isaga u gaarkaaba shareecadeenna haba noqoto suyuudiyabaaba kaba mida kitaabkiisan alkhasaa'is alkubra ee madbuuca ah oo taasoo waxyaalo badan baaba la tiriya maxaa markaasee laguma jamcinayaa mid weeyaanoo jamcin guud baa jirto had iyo goor markay wuxuu tiro yahay tiradana iskhilaaf kuma yimaado dariiq culimmadu ay maraan waa mid oo taas mid kastaba oo saasi iskaba hor yimaada ama taasi ay dhacdo waa jamci aan raaci karno oo jamcigaasi waxa weeye waxani waa tiro waa cadad khamsan waa cadad waxaana usuuliyiinta caamadooda ama jumhuurtooda ay kuba tagaan mafhuumulcadad hayru xuja cadadku mafhuum ma laha mafhuum mukhaalafa ma aha tiradan waa la sheegee laakiin tiradaa wax ka duwan kama qaadanayno marka wax ka badan iyo wax ka yartoona meesha kama saarayno marka waa iyada hab aan meel kastoo ay timaado laba cadad oo iskhilaafsan oo wax ka wada yimi ay timaado waa dariiq la raaci karo oo mafhuumulcadad hayru xuja xaji cadadka mafhuumkiisa waana mafhuumka mukhaalafo dee inaanu xujo ahayn marka haddaanu xujo ahayn haddii tiro badan oo aan soo helay dee marka horeba tiradun baan halkan ka qaadanay wax mukhaalafaa kamaynaan qaadan bal taasi waa mid arrinka kale iyadu jamcin dee kolley taasa waaba iyadoo rasuulka ilaah dee shantan baa loo sheegay axaadiid kaleo inoo suganna tiro ka badan baa jirta fadligii badnaa ilaahay u siyaadiyey ee had iyo goor tariqiga uu kuba jira ayaa oo intani markii hore waa wixii loogu soo waxyooday loo sheegay haddana ziyaado kale ayaa timi iyaduna taas waa dariiq kaleoo iyaduna culimmadu ay maraan jamcinteeda bal waan dhaafay markaas xadiidkii maan laqbaynayna nusirtu rasuulka ilaahay wuxuu uhi waxaa laygu hiiliyey birucbi argagax masiirati shahrin bil in loo socdo oo macnuhu waa maxay cadowgiisii oo masaafo aada iyo aada uga dheer kuba sugan oo hadduu isla halkaa ka dhaqaaq marka socodkoodii iyo safarkoodii ayr sayrkii dee wixii rawaaxisha laba eego bila ay u dhaxaysa in loo socda ayaa ilaahay subxaana watacaala qulubtooda argagax iyo cabsi uu kuba soo ayuu ku ridayeyba weeye oo waa qalib qulubtii acdaadiisaoo halkaa laguba rido dee masiir wixii intaa ka yarna waa taas bal culimmadu waxay leeyihiin halkan dadkii cadowgiisa ahaayee ama wuxuunsi un ay isuba gaadhayeen dee waxa weeye waxa kale dad waqtigaa dee adduunyadu sidna isugumay furnayn muwaasalaadkani ma dhib yaraynoo wixii intaa ka dheer laysumaba soo gaadhayn laysuma warhaynba ee intii bal maalan laysu warhaye laysgaadhayo oo kale iyo waa inihii loo soconayay haddaba masiirata shahr ayaa laygu nusreeyey argagax iyo rucbi cadowgeygii laguba rido waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh khaslo la siiyey oo ambiyada hore aanay lahayn oo isagu uu kagaba gooni yahay oo isaga ikhtisaaskiisii ahayd wajucilat waa la yeelay lii aniga maxalushaahidku halkan buu noqon alardu dhulka masjidan meel lagu sujuudo iyo wa tahuuran mid wax dahirta ayaa laga yeela tahuur da-da markaan fatxin macnaa mudahir weeye mid wax dahiraysa fa ayumaa rajulin waa shardi waa nin kasta oo min ummatii ummadayda ka mid oo adrakatu ay soo gaadho ay haleesho asalaatu salaad salaada waqtigeeda uu galo fal yusalli ha tukado ayaa rasuulka ilah yihi salawatullahi wasalaamu aley macnaa waxa weeye meesha uu joogaana masjid bay u tahay meel uu kuba sujuudo dahuurkiisna maciisuu yahay oo isagiina wixii dahirayayna maciisa yinuda dee turbada ama dhulkaas baaba dahuur isaga u ah bal ha tukado ruux kasta oo muslim oo bal waxa weeyaan ay waqti salaadeed uba galay ha tukado oo macnaa falyusali dee waxa weeyaan haddii aanu biyahayn maha iska tukade bacda an yatayamam weeye inay dahuur waa kan ardayda dahuur baa layga yeelay masjidna waa laygaba yeelay bal tanna waa khaslo kale oo rusushii hore iyo ambiyadii hore haddaan eegno dee kanaa-istooda iyo biyacdooda iyo meelahaas bay salaadoodu noqonaysay meelaha kale kumay tukanayn innaga rasuulka ilaahayna khaasiyadiisay tay dee waa ummadeenna taa nicmadaa weyne ilaahay nooguma nicmeeye meel kastoo dhulka ka midi waxay u suubataa in lagu sujuudo mowdic sujuudba in laguba tukado ruux halkii muslimkaa salaade ay u gashayna masjidkiisii maciisuu yahay shardi uma aha salaada dee masjid in laguba tukado shardi uma aha bal de waxa weyaan taas lahuma dee ruuxa masjidka laba jaarka ama dhawaaqa maqlaye aan wax cudurdaara lahayn axaadiid baaba kuba timi dee waxa weeyaan inay dee masaajkii insalaadaani salaad faradaani uba sugnaan masjidka mooyaane lafti isagu laa salaata lijaari masjidi ilaa fi lmasjid horta xadiidkaas isagu waa daciifba laakiin ma samica nidaa falam yati oo bal maalan ninka dhawaaqa maqleen imanba falaa salaata lahu ilaa min cudrin oo kale iyo xadiidkii ninkii indhaalaa ee rasuulkii ilaah yihi ajiib iyo bal kuwaasi wax khaasa noqonoo dee ruuxa maskii helaya wax cudurdaara aan lahayn ee dee meel kale inay wixiibaa jamaacadii baaba dee isaga amas ayaaba waajib kuba noqonayse bal muhimku waxaa ah halkaas arrinta kale jirtaana dahuurkiisii waa wataa oo dhulkii ayaaba dahiraya wa jucilat ilaya ardu masjidan wa dahuuran bal markaa in marka la eego lafdigan dhulkiibaa dahuur laygaba yeelay waxaaba loo xujaystay inuu dee ajsaada dhulkao dhan lagu tayamumayo oo ajsaada dhulkao dhan laguba tayamumayo de waayo dhulkiibaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu hi dahuur baa laygaba yeelay laakiin bal waxaa jirta in markaa de waatan aimada qaartaa ay kaba dhigaan kuwane waxaa xadiidkan riwaayaadkiisa xadiidka muslim oo kale kuba sugnayd xadiid xudayfe maha xadiidkan jaabire jucilat lana alardu kuluha masjida wajucila turbatuha lana dahuuran dhulka waxaa nalooga yeedhay masjid dhammaantii ciiddeedana turbadeedana dahuur baa lanolooga yeelay bacd alculamaa baa yidhaha lafdiga turba turbatu kulli makaan waxa weeyaan waa waxaa isaga uun maa fiihi min turaabin aw gayrih laakiin bal xadiidka oo waxa weeyaan wajucila turaabu lii dahuuran iyo waa xadiid isnaadkiisu xasan yahay iyo xadiidka naftiisa muslim riwaayada markaa ibnu khusaymo wajucila liya turaabu dahuuran taasi oo lafdiga turaab waa yimioo bal qolooyinkan iyagu taale waxay ku khaas yeelayaan axaadiidta kaleo turbadan iyo ama turaabka iyo lafdigaa yimi ay xadiidkan cumuumkiisa kuba khaas yeelayaan bal taas baa lainooga yeel maxalushaahidkuna intan weeye dhulku dahuur marka uu yahay ruuxu haddaanu biyahaysan dee waa kaa dhulkii ama saciidkii dayibka ahaa ayaa wixii dahirayay isaga u an waxillat waa la baneeyey li aniga almaqaanimu haniimooyinka oo waxaa gaalada dagaal lagaga helo dagaal maaha dagaal la-aan wixii laga helaa fe iyo waxyaalo ee waa wixii dagaal lagaga helaye xoola ahaa waa lay fasaxay aniga in la cuno lagu intifaaco lagu tasarufo walam taxilla umay xalaal noqon liaxadin qabli axad aniga iga horreeyey oo ambiyadii ka horreysay dee iyo rasushii ka horreysay kii marka horeba aan jihaad la farina haniimaba ma helahayn oo haniima may jiro dee jihaadba isaga lama farin kuwii jihaad kufaareed la farayna markay wixii isu geeyaan ay soo ururiyaan haddaan wax laga qaadan oon wax laga xadin dabbaa imanaya samada kaas baa gubayey oo calaamo qabuul weliba ay u ahayd ee xadiidkiina kolley waa xusuusantihiin ninkii nebiga ahaa ee loo xidhay ama loo joojiyey cadceedda loo joojiyey isagoo kolley diyaar almuqada ama dee waxa weeya baytulmaqdisiya nawaaxideed kaba dagaalamayay waana nebi muuse dabadeed ama yuushac baabuu ahaa fatihiisii markii horena khadir uba raacay markii uu dee qanaa'imtii la ururiyey inay dabkii intuu yimi cuniba weyday dabkii baata deetuui quluul iyo khiyaamaa jira ee dadku ay la muwaayacoodeen markii ay dadkii gacan qaadeen qolo kastaba nin buu yidhi ayaa nin ama laba gacantiisa gacantoodii ay kuba dhegtay deetuui idinka quluulku xaggiina iyo bal qabiiladiinii oo dhan soo ururiyo dee markaasay soo baxday ciddii waxaan haysay tan bay kuba soo baxdo markay keeneenna dabkii baa gubay hadda markaa ciddii jihaad loo fasaxay ama dagaal iyagu qanaa'imta sanoo kale qabuulkeedaaba ahaa in dab cuno ama gubo laakiin kuwii aan loo fasixino dee mabaabay lahayd saa daraaddeed baa inaga ummadeennan ayuun baaba dee rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khasaaistiisna weeye tan loo baneeyey wa cuditu waa laysiiyaa shafaacata shafaacada kolley shafaacaadka la siiya rasuulka ilaahi ta ugu weyne waa shafaacat alcudma oo haddaan kaba dhigna ashacahadiya waa taa almaqaam almaxmuudna ah waa taa nebi aadam iyo ciddii ka dambaysee rususha ahayd ba inay iskaba celinayaan oo markay ummadu u tagaan ugu dambayna rasuulka ilaahay dadkii u shafaaco qaadaya gaal iyo islaamba si loo xisaabo oo looga kaxeeyana meeshan ay ku raageen ay ku daaleen bal taas baa rasuulka ilaahay say dee shafaacaad kaloo gaar ahaa badh lala wadaagsaye kuwa aan isagu lkeli leeyahayna waa jiraaye bal shafaacada aan cid kale la wadaagsan taas baaba wacditu shafaacata wakaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa yubcahu mid la diray ilaa qowmihi khaasatan tulkii baa loo diri jiray gaar ahaan tulki wa bucutu ila nnaasi caamo marka ambiyadii ka horreysoo dhamme aqwaam gaara loo diray in xataa nebi nuux dee qowm gaara looba diray laakiin markii dambe dee la wada halaagayba wixii markaa dhulka joogay dee isaga wax mu'miniinna ay suba hadheen caamnimadaas risaaladiisu ay caamka noqotay kamay dhalan asla risaalatiiyo dee cid kale aban joogin markii halaagu dhacay ee isaga naftiisa waa tan aayaadkaba ay kuba soo noqnoqoto qowmkiisii dee wixii uu kuba yidhi iyo taasoo lafdiga qowmba ilaahay kaba cabiraye haddaba nebi kasta ama ambiyada nebigii waxaa loo diri jiray qowmkiisa khaasatan wa bucutu ila nnaasi caama aniga laakiin dadkao dhan ayaa lay diray weeye isagoo raxmana u ah lilcaalamiin bal xadiid kolley waana sharxan yahay khaasatan qolooyinkana fatxulbaari haysta ee macaanidiisii caamka ahaydna taaba weeye baabun idaa lam yajid haddaanu helin shaksigu maa an biyo walaa turaaban ciid aanu helin muxuu samaynayaa maadaa yafcal waa kay culimmadu ka cabiraan faaqidu dahuureyn waa kay ka cabiraan weeye labadii dahuurba kii waayey biyona ma haysto ciidna ma haysto sebuu salaadiina way u gashay muxuu yeelayaa taasbo dee jawaabteedii halkan baan kaba heli doonaa lafdigan sheekhe walaa turaaban halkii saciidka uu turaab uuba bedelayna waxay markaa tani tilmaamaysaaba inuu bukhaari isaguna uu ku tegayuu qabo waxaan lagu tayamumayaa inuu turaab yahay oo muu odhan imaka halkan idaa lam yajid maa-an dee walaa maalan saciidan oo kale oo dhagax iyo waxyaala ay soo galaan ee turaab buu kaba cabira uu sii khaas yeelayo waaba isaga waxaan lagu tayamumayaa ee dee bedelkiina biyihii kabay inuu ciiddii yahay dars bal haddaba hadduu waayo see buu yeelayaa waa kan jawaabtii xadaثna زكريا بن يحيى قال xadaثna عبد الله بن نمyر قال xadaثna هiشhام بن عروة عن أبيه عن عائشhaةa أنha استcاaرت من أسماء قiلاadة فhlكت waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay ama baabku inoogu bilaabmay xagga زكريا بن يaحyana koley sheekhu raximah الlahu taعalى halkan waa san buu riwaayaadka o dhan kuba yimi زكريا iبن يaحya iyadoonay waxba raacsanayn welibana meelihii kitaabkao dhan ay dhacday zakariya ibnu yaxye ayuu meelahay kale ahaayeen ayuu sheegay ama salaad ha noqdeen tafsiir iyo meelahaas iyo meelo kale ayuu sheekhu soo wada dhigtay iyo sifat ibliis iyo umuuro meelahaasoo dhan mansuubma dhicino markaa culimmadu malaa dee zakariya ibnu yaxyena nin wax ka badan baa magacaa la yidhaahaa markaa barhkood buu leeyahay kalaabaadi nin la yidhaaho waa rijaal bukhaari buu leeyahay waa nin la yidhaha zakariya ibnu yaxya albalkhi bal haddii kaa la yidhaaho waa nin siqoo xaafida oo bukhaari iyo abuudame tirmidi ay wax ka wariyeen haddii kaa la ydhaa barhkood baa yihi zakariya ibni yaxya ibni zakariya ibni abi zaa'ida waa nin isaguna ninkaa hore waxa weeyaan la dabaqaa oo kitaabka bukhaariin ku sugan haddii ay sugnaato weeye waayo xataa mizi taadibulkamaalka kumuu sheegin ninkaasi inuu bukhaari kaba warinayo oo mizi ma sheegin waxaa kaluu sheegay sheekhu raximah llahu tacaala nin zakariya ibni yaxya abusukayn laba yidhaaho oo barhkoodna ay yidhahdeen xadiid keliya oo ciid ciidaha inooguba imanayuu leeyahay ninkaasi dee barhkoodna ay afar xadiid usoo naqliyeenoo dhici karta ninkan in laguba fasiro oo isaguna kolley waa nin isagu marka la eego kitaabka bukhaari un kuba sugan hadduu abusukan yahay oo kitaabka bukhaari ama meel buu kaga sugan yahay haddii ninkan laguma fasirana dhowr meelood buu kaga sugan yahay waa nin saduuqo aqlaad iyo waxyaalo le sababteed uu uba yar daciifiyo daraquni bal markaa zakariya ibnu yaxya aktar min shaksin baa magacan leh bukhaarina dee kolley barhkood baa ku sugan halkana a'imadii nuqaada ahayd ee rijaasha kitaabkana aada u tatabucday way kale dee barhkood imika albalkhi kaba dhigay iyo barh kuwo kala jasmiyeyba bal way leeyihiin waxaana inoo horeysay baab hore oo baabu khuruuji nisa ila lbaraas walow aniga riwaayadan soo arga zakariya un ay ahayd halkaa ibnu yaxyana aanu laba socon bal halkaasna taasaa ku horeyso dee ninka noqonaya uu noqonaya wuxuu yihi haddaba waxa weya waxaa odhanaya curwat bnu zubayr caaisha ayuu kaba warinaya annahaa caaisha istacaarat way caariyeysatay oo dee erga ahaan istacaaray kaga qaatay min asmaaa qiraadatan kol ama waxaa luqunta lagu xidho fahalakat way luntay halakat way halaagsanta macnaa daacat weeyo saqadatba bartaas boodhin markii horena waxaan soo marray ciqdulni waa tii aan soo marray waana tii aan lahaynayn dee waxa weeyaan alfaadu dee halkaas ciqdi iyadu ay leedahay halkana waxay nooguba sugan dee inay qiraadadan ay lahaydba taas balsey kuma jamciyeenna xagga nisbadu marka hore inay iyadu lahayd waa gacan ku hayn uun dadna waa ciddii markii hore lahayd bal taas bay kuba jamciyeen labada lafti ee yimi labada lafti ee yimi saasay kuba jamciyeen haddaba bal adigu calaa kulli xaalin waa ciqdigii aynu soo marray caaisha iyadu wadatay ay xidhnayd marka hore laakiin waxaa lahayd walaasheed asmaa fabacaha uu diray rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay rajula nin buu diray kolley usayd ibnu xudayr markaan kuba fasirna cid kalena way la socotay fawajadahaa waa helay helitaankuna sidaa riwaayada hore aynu soo marray markaa hore markii dambey heleen fa adrakatum waa kan oo dee ninkan waa mas-uulkii uun ciddaa wadatay dad kalea la socday fa adrakatum waxaa soo gaadhay oo haleeshay asalaatu salaad salaad baa waqtigeed u galay walxaal laysa macahum maa-un iyagoo wax biyo ah aanu macooda ahayn fa sallow way tukadeen oo way tukadeen markaa waysela-aan bay iskaga tukadeen tayamumkina hadda markaa ma soo degin fa shakow dalika ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi bay arrintaa markii dambe yimaadeen uga uga cawdeen oo inay iska tukadeenuun iyagoon weysa biyo ay ku weysaystaan bahaysan baabkaag idaa lam yajid maa-an walaa turaaban buu u baabaysnaa halkana maxaa inoogu suganuun dadkani biyo unbaani haysan turaab agtooda waa ka buuxay dhulkaa saxraabay marayeen laakiin turaabkii lama jidayn wakhtigaas in lagu tayamumo ayaan lagu jidayn sheekhuna raximah llahu tacaala maanta turaabkii waxaa keenay inaanu jirin cadamu sharciya tayamumkii aan markaa jidaysnayn wax kaloo jidaysnaa muu jirin waysun baaba jidaysnayd markaa muxuu sheekhu uga qiyaas qaatay marka aan dee imika halkan baa faqdu turaab uu jiraa licadami sharciya haddii bal iyadoo dee imika intan tayamumka uu jiroba laynoo jideeyo ruuxu biyana waayo bal meeshan ama sansaanaha ku xidhnaado adagba oo taas ciidna aan lahayn bal markaynaan dee ajsaadii dhulka kala eegin biyana ma haysto oo kale ciidna uu waayo wuxuu kala mid dhigay xaaladoodii waayo xaaladoodii imika waxay iska tukadeen biyo la-aan turaabkiina wuxuu ka dhignaa mid aan jirin oo kaleo wuxuu uga dhignaa waxaan jirin dee markaas may jirin in ilaahay subxaana watacaala jideeye haddii biyo la waayo ciidda in lagu tayamumo marka dee waxay la mid tahay uun marka xisiin xisan looba waayo turaabkii waqtigaa hore sharcan loo waayey ayuunbay la mid noqonaysaa markaa tan buu sheekhu raximah llahu tacala waa istimbaadaadkiisii daqiiq ahaa ayuu ugu soo qaatay maxay yeeleen way tukadeen rasuulka ilaahay bay arrinkii markaa u sheegeen faanzl allahu aayata tayamumi tayamumka aayaddiisii baa ilaahay soo dejiyey faqaala usayd bnu xudayrin licaaishata usayd ibnu xudayr baa caaisho ku yidhi jazaaka illaahu khayran ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo fa wallaahi baan ku dhaartee maa nazala ma degin oo biki adiga amrun arrin takrahiinahu aad nacayso ooba arrintanoo dee dadka ay ka cawdeene xataa abubakar ay u tegeene abubakarna canaantay ilaa jacala allahu dalik dee ka dhalatayna waxaan iyada qiraadadan kaba luntee la daydeeyey ilaa oo arrin kugu yimaada aad nacaysaa jacala allahu ilaahay waa yeelaa daaliki arrinkaas dee kugu yimi aad nacayso laki adiga iyo walilmuslimiina muslimiinta fiihi arrinkaa khayran oo waaba kan sharcigan loo jideeyey inay ciiddaa kuba tayamumaan ama saciidkii ayaabay arrintaasi sabab u noqotay bal tayamku waa inoo socdaa bilowyaanka kaba jirnaa halkan sheekhuna raximah llahu tacaala hadalkan wuxuuso idaa lam yajid maan walaa turaabana waxay la mid tahay un dee waqtigoodaas ay iyagoon ciiddii way jirtaybe laakiin looma jidayn inay ku tayamumaan oo biyihina way waayeen ay iska tukadeen ayay tani la xukum tahay waana sheekhu raximah llahu tacaala sida usoo qaatayba xagga masaladayn waxa weeye markaa ruuxu faaqid dahuureyn yahay imaka waa taas dee suurooyinkaas baanay marka turaabka aan idhaahnana dee wax suurtagala ruuxu dee aqal dhexdii kuba xidhanoon ciidna haysanoo waqtigii salaaduuna u galay biyana aan aanu jirinba oo kale maxaa laba yeelayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qolooyinkaas salaadii ay tukadeen kumuu inkirin iyagoon weysaysan aanu kuba inkiri kumuu inkirin hadday mamnuuc tahay oo waqtiga aan lama tukan karin kol haddaad weydo biyo iyo turaabna dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ku inkiri lahaa marka xadiidku wuxuu daliilu noqonayaa inay salaaddii waajib ku noqonayso kaa labada dahuurba waayey marka waqtigeedu galo taas waana say dee aimadu badankoodu ay qabaan shaafici iyo axmed iyo jumhuur muxadisiin iyo asxaabu maalik intooda badan isaga maaheen laakiin aimadaa iyagu tidhi waajib bay ku noqonaysaa salaadda in la tukado arrin bay ku kala duwan yihiin salaaddii wuu tukaday weysana ma jirto tayamna ma jirto hadhow marka uu labadii mid helo maxaa xukunkiisu noqonaya salaaddii celinteed miyaa lagu leeyo miyuu qadaynaya mise ma qadaynayo shaafici qowlkiisa mansuuskaa asxaabtiisa intooda badanna ay ku tegeen waxay leeyihiin in labadaba la wada waaya waa cudur naadira waa wax marmar uun dhaca kol hadday markaa taa tahay annaadir laa xukma lah icaadadii baa waajib noqonaysa markaa inuu qadeeyo ayaa waajib noqonaysa waa cudri naadira naadirkuna waa ku ay kaba cabiraan naadir laa xukma lah waayo wax badan kol haddaanu ahayn saa daraaddeed iyaga waxa qowlkooda musaxaxahi waliba qadiim wax ka duwan bay soo naqliyaane waa in celina ay tahay in markaa la soo celinayo imaam axmed qowlkiisa mashhuurka kolley shaaficiyada agteedana musani waa dariiqa uu mara markastaba ruuxu hadduu intii karaankiisa in laba yimi desaitay musani suurooyin kala duwan oo qolooyinka kale shaaficiyadu ay dhahaan waa la soo celinayaa buu isagu tan leeyahay kol hadduu ruuxu markaa wixii uu karayay laba yimi khalaas wax dambe laguma laha qado dambe laguma laha qowlkiisa iyo markaa qowlka mashhuurka ee imaam axmed iyo musani iyo ibnulmundir iyo suxnuun iyo waa inaan caado lagu lahayn waayo qoladan baa rasuulka ilaahay salaaduu ku celiyey iyo waxaas iyo uu yihi ku celiya nooma soo noqono xadiidkan baana iyagu xujaysaan qolooyinka ale waayo icaado la soo naqliyay aslan maba jirto hadday dee waajib tahayna rasuulka ilaahay markaa waqtigan waa loo banaaya takhiiru bayaan can waqti alxaajati laa yajuus oo kuwa kaba cabira caddayn in laga dibdhigo waqtigii loo baahnaa dee wax bannaan ma aha markaas taasba weyn wax daliiloo keenaya wujuub ilcaada imaam maalik iyo abu xaniifa iyo qowlkooda iyaga mashhuurkii maba tukanayo ruux hadduu labadiiba waayey farow ka qaadaya ma tukanayo laakiin iyaguna tay ku kala duwan yihin abu xaniifiya asxaabtiisu qadaa waajibay leeyihin markaa hore ayaanu tukaninba dee qolooyin kaloo salafka sida thawriya awsaaci way yidhaaheen imaam malikna say khaasatan asxaabtiisii reer madiina ay soo naqliyeen qadona markaa wixii ka wada dhacayaanoo qadona laguma laha bal aqwaasha mashhuurkaa masaladan faaqid udahuureyn waa taas weeye macnaa labada madhabood ee horeen sheegnay waa tukanayaa salaaddii waajib bay ku tahay waa wixii uu ka reelay fattaquu llaha ma stadactum laakiin markaa dambe maxay ku kala duwanyihin qado miyaa lagu leeyahay mise laguma laha waa taas oo dee ay daahirka tahay inaan qadona lagu yeelano waayo suuradan rasuulka ilaahay wax celin uu yidhi soo celiya oo in laynoo soo naqliya aslan maba jirto aimadaa kalena maba tukanaye laakiin haddana tay ku kala baxsanyihin ruuxii caadamiyaa lagu leeyahay mise maaha waa afarta qowle adigu mashhuurkaa ee markay noqoto masalada faaqid udahuureyn jira sheekhuna raximah llahu tacala idaa lam yajid maan walaa turaaban wuxuu soo qaatay wuxuu karayuu la imanaya salaaddii waa la imanaya weeye waa taasoo dee arintan nimanka nise yeeleen baaba ahayd inay salaaddii tukadeen baabu tayamuumi fi lxadari ida lam yajid ilmaaa wakhaafa fuuta asalaati wa bihi qaala cadawn wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala baabu tayamuumi baabu dee waxa weeye atayamumi bayaan ama xukmi tayamum tayamumka xukumkiisii ayuu baabkiisii yahay idaa lam yajid haddaanu helin almaa biyo mee fi lxadari waa iyadoo la negi yahay wey safarba lama aha waa la joogaa magaaladii baaba la joogaa meel la degan yahay baa la joogaa laakiin wakhtigaa biyo la-aan baa dhacdo biyana aanu helin wakhaafa fawta salaati salaadiina inay dhaafto ka cabsado ina laba qeyd buu ku qayday maka halkan mid weeyaane horta biyo ma jiraan xadarna waa la joogaa arrinta labaadna waktiga salaadu inuu buxu ka baqanaya marka maha salaada bilowyadeediiyo wuxuu ka baqdayna waktiga salaadu inuu baxo dee biyo hadduu sugayo markii hore islaam waaba intaasoo aakhir alwaqti yeshid wixii ma jiraana wuxuu ka baqanayaaba inay waxa weeye waktiga baxaan dee maxaa la mid a halkan hadduu xadar buu joogaa biyii way jiraana ma isticmaali karayo oo ruuxi ma isticmaali karayo taasna waa la xukumune bal markaa muxuu arrinkaas yeelaya waa tayamumkii dee waa tayamumayaa buu leeyahay isagu laakiin labadaa qayd buu imika u qayday wa bihi qaala cadawn san imika aan madhabkan ah inuu ruuxu tayamumayo haddii dee bal labadaa qaydba ay jiraan ayuu cadaa ibnu abi rabax yidhi oo uu tayamumayaa ruuxii salaadiina sidii buu kuma tukanayaa isagoo dee nagaadi iyo xadarba aha wa qaala alxasanu xasan wuxuu yihi fi lmariidi ruux xanuunsanayo oo cindahu agtiisa almaa waa xasanu lbasri ee biyo ay agtiisa yihiin walaa yajidu aan helayn man yunaawilu cid u dhiibto usoo dardartay aan helahayn yatayamamu maxay tahay suuradan ruuxii waa xanuunsanaya biyoba way ku dhow yihiin laakiin xanuunkiisii baan u saamaxayn inuu biyaha soo darsado oo ama uu isticmaalo aan u saamaxayn cidna ma haysto biyahan ama u soo dhawayso ama uu shubto ama saasna ma haysto laakiin tayamumkii ayaa u surto gelaya ruuxaasi muxuu samaynayaa yatayamamu uu tayamumayaa taas buu yidhi kolley ibnu abi shayba oo kaleoo dariiqaan kan ahayn xadiidkan ama aharkan lagaga soo naqliya isaga iyo ibnu siriin kaba wariyay waxay taasi ahayd ruuxu ma tayamumaya inta uu rajaynayo weli waqtigoo jooga inuu biyi karo inuu isticmaali karo dee haddii bal markaa laakiin uu waqtiga baxayo waa kaasoo ma isticmaali karayo biyina agtiisa yaalaan cid usoo dhawaysa ama ugu shubta ma helayo markaa waa tayamumaya kolle waa waaqbala bnu cumara ina cumar waa soo qaabilay min ardihi dhulkiisii biljurufi meesha juruf lagu magacaabo kuba sugnaa waa mowdic madiino un ka baxsanaa oo markaa ciidamada la diraya baxayaan ay isku urursan jireen oo mucaskar u ahaadee waa markaa hadhow halsida laysugu soo gaadho markaa madiine kama dheereen oo waxaa laga yaabaa ilaa dhowr mayl unbaaba u jiray ama farsakh buu uba jiray halkaas dhul uu ku lahaa marka waxay ka dhigan taas safar maaha dee ruux safara maaha nin imika laba kilomitr ama saddex kilomitr magaaladii kaba baxay oo taasi dee safar ruux imika safara oo waxa weeyaan dee qur-aankana mala tayamumkii taa safarkiibaa yimi in ma aha in safar laguma tirinayo waa nin xadarkii tan buu usoo qaatay markaa waa nin xadarkii jooga uun haddaba halkaasuu kaba yimi madiinuu kusoo socdaa fa xadarat alcasr salaadii casr baa waqtigeedii u galay bimirbadi nacami meel iyadana xoolaha lagu ururin jiro oo lagu xarayn jiray oo kale ama kuwaa zakadiya waxaa haba noqoto mirbad halkaa waa makaan isaguna madiine aan kaba dheerayn oo aada uga dhow halkii juruf madiine darafteedii un ahaa ayuu halkaasaa salaadii casar ay uguba gashay fa sallaa salaadii casar buu tukaday uma dakhala almadiinata madiine ayuu soo galay washamsu walxaal ashamsu cadceedu murtaficatun ay sarrayso falam yucid salaadii uu saasuu yeelay kumuu tukan bal baabku tayamum alfilxadar buu ahaa ibnu cumarna arrinkiisii muxuu ihi isagoo halkaa kaba yimi oo magaaladii ku soo dhow ayaa salaadii casarey u galeen uu tukaday buu ihi imanka halkan uu tayamumayo ma tayamumin halkan inoogu lafdiga inooguma sugnaa sheekhaa laga yaabaa inuu taas khabarkan uu imanka halkan tacliiqiyey way laba socotayoo shaafici oo kale raximahu llahu tacaala isagoo ibnu cuyeyne kaba warinaya ayaa wuxuu ahaa markii in cumar intuu juluf kaba yimi iyo markuu mirbadkaa joogo tayamama famasaxa wajhahu wayadayhi wasalla alcasra waana inta kolley baabka shaahidkiisu uu kuma sugaya laakiin sheekha kaba tegay uu tayamumay wejigii iyo labadii gacmood buu masaxay markaasuu casar tukaday inta kalena maxaa ahayd uma dakhala almadiinata intan dee inoloba socotee bal meesha waxa weeyaan waata u soo qaatayna walow intii tilmaamaysay uu ikhtisaarsaday ibnu cumar markuu halkaa joogo madiinana aanay kaba dheere inay uga muuqato laarko laba kilomitr ba wax dhan inaanay u jirin mayl bay u jirtay le ayaa mirbadku ahaa ayuu iska tayamumay salaadii casar buu tukaday madiine iyadoo weli cadceedu dhicin ayuu soo galay markaas manaanu soo celin salaadii caynkaas ahayd ee uu tayamumkaa ku tukaday waana xadarun weeye walow qeydkiisu ahaa markuu ka cabsado fawta salaad dee waaba dhici karta ibnu cumar wuxuunbaa ku shiri kara oba intaasoo aanad gaadhin madiina casar iyada cadcadu dheertay inay taasba arrintiisu ay ahayde bal uu tayamumay isagoo dhulkii biyaa lahaana uu ku dhow yahay marka waa kan weli casar u jooga soo galay salaadii muu soo celin ruuxuu wixii waajibkiisa ide karaankiisa id hadduu laba yimaado wakhtigaas uu karayay dee bas salaadiis way u dhammaatay weeyaanoo ma soo celinayo bal markaasi waay waa kan xadiid buu inoo wadaa markuu aaaartaa sheekhu raximahu llahu tacaala inoo horreysiiyey ayuu waxa weeye noo wadee laakiin dee masala markaa jirta imaka halkan ah oo waana masaladan sheekhu raximahu llahu tacaala uu soo dhigtay oo ah asl almasala ruuxu safar ma aha xadar baa la joogaa biyo la-aan baaba dhacday bal ruuxi aan isticmaali karayn dee marka horeba biyo fii xaqi kalmacduum bay yihiin biyo la-aan baa dhacday waa la tayamumay maxaa xaaladu ay noqonaysaayo salaada eeg xadarkii macnaa waxa weeyaan mid baa jirto kolley waa usuushooda halkay u kala laabmaan waataan shaaficiyada ka soo naqlinayna markay leeyihin waa la soo celinaya waa cudur naadiray lahaayeen xadarkana maxaa kol haddii meel degaan lagu yahay maxaa qaaliba in biyo laga helaa qaaliba taasaa badan in la biyo laga waayo meel xadara waa shay aan badnayn oo kale haddaba bal waa la tayamumayaa wayada taa hadalkama taagno waa la tayamumayaa laakiin khilaafkoodu muxuu yahay in marka dambe ee uu biyo helo salaadana dee xadarna uu tayamumay biyo la-aan maxaa xukumku noqonaya bal marka imaam malik oo kale qowlkiisu waxa weeye ama asla madhabi inaan la soo celinayn salaadaas khalaas way kuu dhammaatay lama soo celinayo kollay tahay taas ay ku tawjiihiyaanna dee tayamumkii markuu musaafirkii iyo ruuxii xanuunsanaya uba yimi si ay salaada waqtigeedii ay u gaadhaan ruuxii kale iskaba nagaana siuu salaada waqtigeeda aanu uba dhaafin hadduu tayamumo oo bal matalan taas waa xula mid yahay ruuxa waqtigaas ama ayn dee xaalada kuwaa loo fasaxay oo kale bata shaafici oo kale halkan asalkooday ku socdaan asalkooda ayay kuba socdaan ama shaaficiyadii oo ah kol haddii xadar ay tahay biyuna ay meesha biyu ay u qaaliba haddii dee xadarba ay tahay laakiin marka horeba meel ooman ay u badan tahay biyo la-aan iyaguba lama soo celinaya odhanayaan laakiin meesha waxaa qaalib ahayd in biyo laga helo in biyo la waayaana shay naadira weeye arrinkooda horey kuba socdaanoo waa in icaada ay jirto dee barhkood iyagu leh xaaladan kol hadday xadartay ilaa uu biyo helayo xataa waqtiguba haba baxe ma tayamumayana baloo taas xanafiyada barhkoodiyana way jiraane madhabka shaafici marka la eego waa wax naadiray leeyihin kol hadday arrintu naadir ay tahay marka icaadadii ayay waajibka kaba dhigeen kolley musanina oo tilmiidkii shaaficina asalkiisaasunbu kuba soconaya kol hadduu ruuxuu waajib wixii uu markaa karaya laba yimi intii markaa u suurtogelaysana uu lala yimi icaado laguma laha waayo icaadadii dee waxay u baahan tahay daliil dambe wax daliiloo dambe oo tan ku waajibinayaana maba jirto bal taas bay tahay khaasatan masalada asalkeedu wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaana laythu can jacfar bni rabiicata can ilacraji qaala samictu cumayra mowla bni cabaasin qoola aqbaltu ana wacabdullaahi bnu yasaari mowla maymuunata xadiidka sanadka intiisa hore yaxya ibnu bukayr iyo laythiya waynu sooma aragnay acrajna waan soo aragnay jacfar ibnu rabiicahan ma hubo inaynu hore usoo marnay waa nin reer masar ah oo kunyadiisa abuu shuraxbiil laba odhanayay kolley shuraxbiil ibnu xasana ayaa xafiidkiisii uu yahay waana nin iqoo taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba midoo kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh xadiidkani saxiixeynba waa ku wada sugan yahay ninka markaa dambe ee cumayr mawla bni cabaasna cumayr ibnu cabdilaahi baa la ydhaa kolley alhilaaliyi baa kutubta ay u raaciyeen waa mawaali uun ee reerka kamuu dhalan xaggan marka la eego welihiisa mawla bni cabaasna waa tan inoo taalla mawla maalan umilfadlina waa yimaadaa kolleyna ishkaal ma jiro umulfadli waa ina cabaas hooyadii dee ciddii iyada mawaalideeda iyadaana reer bani hilaal ahayd oo kolley waa walaheedis iyada lahayd ciddii iyadu ay walaheeda lahayd caruurteediiyo ubadkeeduna way leeyihiinoo bal taas baa ama mawla bni cabaas ama mawla umilfadl waana nin hiqa ahoo bukhaari iyo muslim iyo abu daa-uud iyo nasaa-i ay wax ka wariyaan oo bal maalan taabiciintii dhexa kaba mid awey xaafidna wuxuu halkan inoogu faa'iideynayaa kitaabkeennan aan hayno xadiidkan imakaan hayno iyo xadiid kaloo weliba umulfadli inuu kaba warinayo umulfadli kaba warinaya ayuu kuba leeyahy gebigiisu bukhaari waa laba xadiidoo mid dambeeyo haddaba cumayr baa wuxuu yidhi aqbartu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa cabdullaahi bnu yasaarin cabdullaahi bnu yasaar oo mawlaa maymuunata maymuuna mawlaheeda sawji nabiya sala allahu calayhi wasalam ayaa soo qaabilay maymuuno iyo umulfadli na walaalay ahaayeen walaalay ahaayeen haddaba isagu hadduu umulfadli mawlaheeda ahaa ninkana waa mawlaa maymuunata ayuu ahaaba xadiidka muslim waa wariyey halkan muslim waxaa dhacay aqbartu ana wa cabduraxmaan ibnu yasaar cabdullaahi bedelkeeda waana wahan bay culimmadu ku tiriyeen ee sidaa sawaabkii waa ninkan cabdullaahi ibnu yasaar in la yidhaah in kitaabkeennana dikri buu ku leeyahay riwaayo kuma lahaa bal saxiixana waa saasoo kale muslim oo wax riwaayo imaka isagu xadiidka ma lahae ninkan xadiidka inoo warinaya ayay wada socdeen saa daraaddeed kutubta taraajimta markay dee kumay soo darin marka la eega rijaasha saxiixayn kumay soo darin sababto xadiidkii isagu ma warinayo ee hadalkiisubaa soo galay haddaba aniga cabdullahi bn yasaaroo wada socda ayaa soo qaabilay xataa dakhalnaa ilaan u soo galnay calaa abi juhaym ibni alxaarii bni simmati nin abu juhaym kunyadiisu ay toyna xaari ibnu simma oo ansaara ayaanu usoo galnay way soo siyaarteen waa nin saxaabiyana halkana muslim iyaduna waxaa dhacay kitaabke waa kitaab xataa dakhalnaa calaa abi jahmin halkan juhaym ay noo taalo abi jahmin culimadu taasna waxay leeyihin waa wahm iyaduna kitaab ka dhacay ee abi juhaym weeye waayo abu jahmin nin quraysh ahoo waxa weeyaan reer bani cadiya qoladii cumar ibnu lkhadaab iyo jiribkoodii oo xadiidyo kale leh waa xadiidkii rasuulka ilaahay lahaa iga qaada maradan markaasoo ituni biambajaniyati abi jahmin uu lahaa la arko halkaa dee salaada dhexdeedna inoogaba iman ninkaas baa abu jahmin la yidhaah waa qurayshba ninkana waa ansaare bal muslim baa labadaa meelood baa xadiidkan dhacay halkan cabdullahi ibnu yasaar cabdiraxmaan ibnu yasaar baa dhacay halkan abi juhaybna abi jahmin baa dhacay labadana sawaabkoodu waa san imaka inoo taalaan fa qaala abuljahaymi abujahaym way soo siyaarteen abuljahayim baa wuxuu yihi aqbala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahi baa wuxuu kaba soo qaabilay madiinana waa soo gelayay min naxwi bi'ri jamalin waa meel magaceedoon iyaduna madiine aan ka dheerayn safar laguma tirinaya waa xadaruun markaas bi'ru jamal xaggeeda ayuu rasuulkii ilaahi ka yimi waa mowdic magacii falaqiyahu rajulun nin baa la kulmay fa sallama calayhi ninkii la kulmay baa rasuulkii ilaahay salaamay falam yarudda calayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salaamtii kamuu qaadin xataa aqbala cala aljidaari ilaa uu jidaar meeshaa ku yaalay uu xaggiisii u jeestuu qaabilay fa masaxa biwajhii wejigiisiibuu ku masaxay iyo weyado macnaa gacmihiisii intuu saaray ayuu wejigiiiyo labadii gacmood kuba masaxay kolley riwaayada shaaficiye xadiidkan ayaa wuxuu aha faxatahu bicasan wuxuusaa ugu xoqay jidaaradoodna lebinkii bay ahayd masjidkaba dee waxa weeyaba rasuulka ilaahayba kaba samaysnaa lebinkaa dhoobadaba ah marka hore ulbuu kuba xoqay marka dee jidaar aan waxba lahayn waaba lagu tayamumi karaa xadiidkani kolley riwaayadaa kale hadday jirto bal kani waa gaar saciidkaiyo wixii lagu fasirayay waa gaare kani ma noqonayo dee daliil oo ixtimaalkaasaa jira arrinkaa ama laftigaa kale inoo soo arooraa jira jidaarkanna waxay leeyihin ama waa jidaar dee beryo hore jidaar lagaba tegay oon mamluuk ahayn buu ahaa haddii cidi lahaydna dee waa kan hadduu abu ul buu ku yar xoqay saasoo kale iyo dee ama ruux alle buu ridihiisa iyo waxyaalaha ogaa rasuulka ilaahay cidna umay diidahaynbe bal rasuulka ilaahay jidaarkii intuu u jeestay ayuu famasaxa biwajhi wayaday uma radda calayhi salaam salaadba kumuu tukanayn waa tayamumay weeye ninkii buu salaamtii kaba qaaday bal markaa horta mid weeyaan ootuu sheekhu raximah llahu tacaala usoo dhigtay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magaalada waa soo gelaya darafteediina waa joogay una waa xadar safar muu ahayn waa kan tayamumay waa kan tayamumay markaa taasi maxay tahay ee bal marka aanad biyo haysan ee dhulkii aada deganayd ee xadarkii iyo magaaladii laba joogo waqtigii salaadeedna kuu galay dee waxa weeye salaadii waad ka tayamumaysaa meesha inkastaba biyo qaalib ha noqdeen kol hadaad markaa haysan dee kollayna arrinkii ah falam tajiduu maa-ana way imanaysaa ama xadar ha la joogo ama taasoo ruux markaa waqtigu galo horta bale inuu doondoono bal waa intaasoo waxelee marka uu waayo tayamumka waa u bannaan yahay bal taaba wey marka xadiidkan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh salaadkumuu tukan waxa weeyaan kol hadduu imanka ninkan malaa rasuulka ilaahay kollay bowli waxbuu fadhiistay oo xadad baa jiray muu weyse qabin salaamtuna dee waxa weeyaanuun waaba xadiii ama waxyaala sooba arooray inuu ism min asmaama illaahi asalaam ay tahayba asalaam ism min asmaa illahi waana tan laynoo jideeyo ajrigii ola waa dikri haddii markaan ism min asmaa illahi nidhaahno oo macnuu una yidhi assalaamu waa ilaahay salaam ahaaba calaykum raqiibun calaykum taas arrintu ay tahay intaas buu doonay rasuulka ilaahay walow ruuxu dee in salaamtii uu qaadi karo isagoon weyse qabin isagoo janaabaysan isagoo haweeneedu xaadle ay qaadi karto haddana inuu xaalo dee arrintiisu ay noqoto isagoo mutadahira inuu bal maalan salaamtii qaada bal xadiidka abu daa-uud oo kale iyo taas ay wariyeenba inii karihtu an adkura allaha dee rasuulku ninkii salaamtii kamuu qaadin markanuu kaba qaadee calaa kayri duhrin waxaan nacay inaan ilaahay xuso dee salaamtii baabadi inan calaa kayri duhrin arrinkuna waa istixbaabuun xaaladii kaamilkahayd buu doonayay ruuxu salaamtii waa qaadi karaa xataa ama xayd iyo janaaboo jiraba bal markaa kol haddii iminka uu arrinka daraaddeed uu u tayamumay rasuulka ilaahay dee markay salaad noqoto oo weliba waqtigeedii kaaba tegayo min baabi awlay noqonaysaa taas buu usoo qaatay waayo iminka salaad uu rasuulka ilaahay ku tukaday kan iyada inooguma sugnee arrinku waxa weeye kol haddii rasuulka ilaahay uba tayamumay fi lxadari liraddi salaam iyadoo weliba ay bannaan tahay biduuni dahaari ruuxii salaamta in loogaba qaado ruuxii salaad inay dhaafto kama baqanaya isagoo xadarkii jooga salaadiiba inay dhaafto jaaza lahu tayamum waa intaas buu ay tahay halka uu xadiidkan ama wejka istidlaalkiisu ay tahayba wey uma radda calayhi salaam baabun baabulmutayamimi hal yanfuku fiiha ama baabun almutayamimu kii isagu tayamumayay ee hal yanfuku miyuu afuufayaa fiihimaa waa fi lkafayn labada kaf istifaan buu usoo dhigtay macnuhu waa maxay ruuxii waa tayamumaya abwaabtii tayamumka ay noo socotaa tayamumka uu tayamumaya dee ciiddii markuu duldhigo kolley waxyaalaha soo raacayo ciid iyo boodh iyo waxbaa soo raacaya miyuu afuufayaa si uu boodhkan iyo waxaa isaga fudaydiyo taas sheekhuna raximah llahu tacaala markay arrinku ixtimaal ku sugan yahay ayuu sidan oo kale tarjamada istifaam uu soo dhigtaa macnaha waxa weeye way noo soo socotaa rasuulka ilaahay wuu afuufay laakiin afuufitaankaa uu afuufay waxaa ixtimaalaad baa meesha imanaya in wax bal maalan gacantiisii soo raaco wixii laguma tayamumayay ahayn inuu iskaba afuufaya arrinka wuu noqon karaa oo uu diidayay inuu wejigiisa waxaasi taabto ama wax soo raacay qodax iyo wax lamidaba waxaaba dhici karta in waxaweyaan ciiddii ay aada iyo aada uma badnaydoo uu takfiifkeeda doonayay si aan dee boodh iyo waxyaalaha wejigiisa ay ugu hadhin waa ixtimaal oo kale inuu arrinkan ulaba yimi tayamumka inay sidani jidaysan tahay libayaani tashriic ulaba yimi taasba waxa weeye oo bal maalan taasna way ixtimaali kartaa marka ixtimaalaadkaa jira daraaddeed ayuu tarjamadii istifaamta usoo dhigto dee kolkol baaba dhici karta afuufitaankiisani inuu yahay maaha ciid iskaboodh iska yaraynayo taasbe shay kale oo aan ahayn ama wejigiisii waxyeelaayo markaa gacantiisii soo raacay dhulkii kaba soo raacay intaa iskaba afuufaya ixtimaalkaa daraa daraaddeed ayuu istifaamta uba dhigteen laakiin bal markaa haddii boodhkiiba badan yahay ama taasoo kale ee takhfiif waa loolaba imanaya waana taxadiidkeed nooguma iman wuxuu hi musanifku xadaana adamu qaala xadaana shucbatu qaala xadaana alxakamu can darin can saciid bni cabdiraxmaan bni absa can abiihi qaala jaءa rajulu ilaa cumara bal aadam iyo shucbe iyo xakam ibnu cutaybe intaba waan soo maray dar ibnu cabdilaahi hore inaynu usoo maray ma hubo dee waxoogaana kitaabka waan soo wadnay imaka ee waxaa la yidhaha ninkan ina cabdilaahi baa la yidhaaha kolley waa nin siqoo caabida oo qolooyinka aan lahayn kuwa lixaad ama dadka atbaacu taabiciinka ugu waaweynaaye saxaabada qaarna soo gaadhay aanay laba kulmin ayuu ninkani kaga midiyay waa nin siqoo caabido weeyo kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh labadan kale isdhalayna labaduba kutubta lixdaa way ku wada sugan yihiin saciid ibnu cabdiraxmaan iyo abiyi cabdiraxmaan ibnu abse saciidna waa nin taabiciya oo taabici dhexa ah aabihii cabdiraxmaan ibnu absana waa saxaabi yar waa saxaabi yar uu yaraa waqtigii rasuulka ilaahay waqtigii cumar kolley nin room buu ahaa bal waqtigii cali bnu abi daalibna bilaadii ballaadhaydee khuraasaan laba odhan jiray isagaa waaliga ahaa u fadhiya amiir almu'miniin waaliga ama taas wilaayadaa isagaaba lahaa waa cabdiraxmaan ibnu abza inankiisa saciidna waa taabici isagu waa saxaabi yar kolleyna alkhusaaciyi baa u timaada kutubta khusaaciguna waa mawaalidoodii bay ahayd reerka kamay dhalan ee waa wala ahaanoo bal waqtigii cumar waa ta aan leenahay nin room baabuu ahaa iyadoo nin kale oo cumar ninkii dee maka waaligeeda ahaa isagoo cumarna maka kusoo socda dhexda uu kulaba kulmay isagoo taas ayuu yihi man istakhlafta calaa ahli hada alwaadi waadigan yaad khaliif ugaba dhigto dee tuhi ibnu abza nin in abza la yidhahdo tuhi waman ibnu abza tuhi mawlan min mawaalina waa mawlan mawaalida iyada ka mida nin reer khusaaco ahaa markaa ninkaas tuhi istakhlafta calayhi mawlan ma nin mawla ayaa dadkii saas ahayd ee reer maka mawla ayaad uga dhigtay khaliifo iyo aada amiir iyo waali ugaba dhigto markaasuu yihi waa nin qaariun likitaabillahi caalimun bilfaraa'id kitaabka ilaahayna yaqaano ama xafidsan faraa'idkana yaqaano markaasuu soo qaatay cumar xadiidkii ahaa inuu rasuulka ilaahay maqlay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariina ayuu soo qaato dee wax sax ehel buu u yahay in markaa laga dhigo weeye taas waa ninkaa taas ba ahaa cabdiraxmaan ibnu abse waa saxaabi yar baan leenahay haddaba markaa waxaan uga jeeda alkhusaaciyi in badanna ruwaadda way ku badan tahayoo kolley la mid ma aha marka la leeyahay dee fulaan ibnu fulaane dee qur-aanka naskiisiina in ruuxa kii dhalay mid aan ahayn inaan loogu yeedhin meesha ay timi nahyigu iyo markay reer noqoto reerka markay noqoto diin ahaanna waa loogu nisbeeya wala ahaanna waa loogu nisbeeya xilfi ahaanna waa loogu nisbeeya intaba ruwaadda way kuba badan tahay in la leeyahay alfulaaniyi arrintu ay tahay un dee reerkaas sabab inay u ahayn nin kaba midi inuu islaama ama awoyaasha islaama sida bukhaari oo kale aljucfiyi inay noqoto ka aad u badanna weeye ruwaadda ugu badan kolkol culimmadu way ka tagaanoo dee taa loo qaataa inuu reerkan kaba dhashay in badanna kutubta taraajimta intay yidhahdeen alkhusaaciyu almawlaahum bay ka dabageeyaan waa mawlahoodii si loo kala saaro oo kale taasna waata u badanba kolkol dee xilfina way noqotaa sida imaam maalik oo kale ah marka la leeyahy ataymiya oo kale taymkii qureysheed waa xulafo unbay la ahaayeene reerkiisu isagu reerkaa muu ahayn dee bal haddaba markaa taas weeye waa saxaabi yar baa le labadoodna kutubta lixdaaba riwaaya ku leeyihiin labada isdhalay qaale wuxuu uhi ninkaasi jaa rajulu nin baa yimi ilaa cumara bni lkhadaab cumar bni lkhadaab buu u yimi faqaala wuxuu yidhi inii ajnabtu waan janaabooday falam usib ilmaa biyo maan helin oo maan asiibin manaa biyaan waaye janaaba iga timi waan ixtilaamayba ama janaabadii reerkiisiba ha laba kulmay biyana waan waaye dee ujeedadu maxaa yeelayaa ina biyo ma haysto tayamumkiina waxay u ogaan malaa dee isagu fahamsaama markaa weyse ay tahay imika waa janaababa faqaala camaar bnu yaasir baa wuxuu ku yidhi licumara bni alkhadaab jawaabtii cumar halkan inooguma sugna kolley xadiidku insha allah casharkan ka dambeeyana wuu soo noqnoqon doonaa intana isagoo dhan muu keenin oo jawaabtii cumar ay nooguba sugantee muslim baa isagu dhammeeyey oo wuxuu bal maalan markaa ahaa inuu ku yidhi laa tusalii xataa tajid almaa waa muslim baa dhameeyey isaga lakiin wuu inoo soo noqnoqon doonaa bidn illah jawaabtiisu taa weeye ikhtisaar baa kuba sugan kol haddaad ilaad biyo hesho ha tukanin waa cumar baa taa qabay waa madhab isaga mashhuurkabaa ibnu mascuudna saas buu ahaa oo dee isaguna taasuu qabayoo janaabo marka ay noqoto inaan la tayamum ahayn oo ilaad biyo heshaha tayamum taas baa cumar yidhi markaasuu hadalkan camaar yimi waana xadiid inoo soo noqnoqon doona halkan weliba inooguba badnaan doonaa intaana casharkan kuba jirno dee baabkan uu inoo socdeen ilaa dhowr gooro dambe ama arqaamtuba intaasunbuu noqone markaasaa wuxuu yihi faqaala camaar bn yaasir cumar bn alkhadaab amaa tadkuru miyaadan amiira almu'miniin aanad xusuusnayn oonad xusuusanayn ana anigu ana inagu weeye waa isaga labadoodu kunaa inaan ahayn fii safarin safar ana wa anta anigii adigu inaan safar joog aanu kuba sugnayn labadoodiba way janaaboodeen janaaba kuma timi fa amaa anta adigu falam tusalli maa tukan oo markii janaabada ay kuma timi salaaddii ba iska daayo maa tukan wa amaa ana anigu fatamacagtu waan galgashay oo san dee dawaabtu markaa igelgamaysanayaan kolba geesa isugu rogaan ayaan saasu yeelo dee adigu waa qiyaas bay ahayd waana nooc ijtihaad cumarna ijtihaad bay taa kaba ahaydoo wuxuu is yidhi dee weysadaba markay la waayo ee biyo la waayo waa tanoo xubnihii laga weysaysan jiray barhkood baa laga tayamuma wuxuu ihi maydhigiina wuxuu u qaatay dee kol hadduu tayamumku maydhigii ka bedel yahay intii biyo la gaadhsiin jiray in la gaadhsiiyo intuu dhulkii jiibsaday buu isku rogrogay bal si ciidani waxaa u gaadhsiiyo adiguna saasaa yeelay buu ihi adigu see maa tukan fadakartu linabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baan u sheegay arrinkaa faqaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi kaana yakfika hada macnaa waa fasax dee ruuxu tayamumkan weliba intan waysadoo kale baaba uga bedela waxaa kugu filaa haakada saa inaad samayso waa tacliim bilficli sidna waa maxay fadaraba nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilahi waa ku dhuftay bikafiih bikafay labadiisi kafa arda saa ugu dhuftay wanafaka fiiha maxalu shaahidku halkan weeye xadiidku laakiin uu inoo soo noqnoqon doonaa wax sharaxoo imaka intaasii dhaafinayna maba jirto waayo aada buu soo celcelin doonaa uu afuufay rasuulka ilaahay dee bal waxaan kuma tirinaynaa litakfiif lqubaar weeye boodhkiiya waxaa fudaydintii oo dee ruuxuu tayamukan daraaddeed inuu wejigiisu haddana wada boodh noqdo dee taasina madluub maaho ee laakiin bal fudaydintii uma masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay waa markaa weja wejigiisii waa la kafay labadiisii kaf waa intan ayuu kuba masaxay tarjamada waa inoo dambaysa haddii a la yidhaha wejka iyo labada kaf iyo wixii kuba tacalluqsan waana inii socon doonaa axaadiis wallah subxaana wa tacaala calaa aclam subxaanaka allahuma